dadka deegaanka beer cabdi faaraax ee gobolka galgaduud ayaa si isku tashi ah ku bilaabay dhismaha iskuul waxbarasho halka markii hore caruurtu ay wax ku baran jireen geedaha hoostooda iskuulka ayaa waxaa wax ku baran doona caruur gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo arday kuwaasi oo dhib badan ku qabay cadceedda xiliyada waxbarashada ee geeduhu hoostooda ay ku baran jireen faarax daahir raage oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanka kasoo jeeda islamarkaana wada ololaha dhismaha iskuulkan ayaa tilmaamay in kaalin ballaaran ay ka qaadan doonaan sii socoshada iskuulkan ee deegaanka beer cabdi faarax ee isku tashiga bulsho lagu dhisayo saaka waxaan soo booqanay iskoolkii hoose dhexe deegaanka beer cabdi faarax oo meel gebangabaa maraya marka waxaan rabnaa iskoolka maadaama ay dhow yahay oo uu dhammaan rabo waxaan rabnaa inaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqno in horta iskoolka inta ka dhiman lala dhammaystiro sidoo kale waxaan rabnaa in wasaaradda waxbarashadu roolkeedii meesha ka maqan inay roolkeedii qaadato maadaama deegaankan uu yahay deegaan ballaaran oo uu yaraan intaasoo kuna qoys ay ku xiran tahay oo deegaan ballaaran uu ku fadhiyo intaasaan rabnaa saaka meesha inaan u nimid dadka deegaanka ayaa waxay qabteen shaqadii ugu muhiimsaneed oo deegaan laga qaba lahay iskoolkii ayagaa dhisanoyo ayagaa ciiddii keenay dhagaxdii waa ujeedaan wax kasta oo u diyaarsiyin marka waxaan rabnaa iskoolkan garab qabashadii dowladda keliyaha ka dhiman dadkii deegaanka waxoodii waa ka soo baxeen haddii ay ahaa lahayd ciid iyo haddii ahaa lahayd dhagax iyo haddii ahaa lahayd wax kasta ayaa ka soo baxa annagu hadda waxaan dhisnay waa laba qolo waaweyn oo sagaal sideed mitir ah iyo masqushiisii waxaa ka dhiman in iskoolka la ballaariyo ardada meesha dhigataa way badan tahay waxaa laga yaabaa laba boqol ardada hadda way dhigtaan daashkaasay ku dhigtaan ardadii way ujeediin meeshaas waa meeshii galaasyadii waayo hadda ay kusii dhiganayeen boqol iyo sagaashan iyo laba arday ayaa meeshaan rigli ku ah oo degan oo wax ka barata marka way nagu yar tahay marka waxaan u baahannahay wasaaradda waxbarashada roolkeeda inay qaadato iskoolka ay noo dhammaystirto cabdiqaadir cusmaan cilmi oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka socday wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa tilmaamay in bulshada deegaanka beer cabdi faarax ay soo bandhigeen iskutashi bulsho oo guuleystay islamarkaasina wasaaraddu ay ka taageeri doonto qaababka waxbarashada ee iskuulka uu u shaqeyn doono iskuulkan laga dhisayo deegaankan beer cabdi faarax oo runtii si isxilqaan ah oo iskutashi bulsho ah ay ku dhisanayaan dadka deegaanka reer beer cabdi faarax waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug in bulshada reer beer cabdi faarax ay waxa weeyaan iskuulkooda iskutashi ku dhisteen waxaan u ballan qaadaynaa wax alla wixii taageero ahaa hadday noqon lahayd buugaagta ardada wax ku baran lahaayeen manhajka hadday noqon lahayd inaan macallimiinta ka taageerno hadday noqon lahayd inaanu ka taageerno ballaarinta iskuulka hadday noqon lahayd taageero kale oo aan u awoodno wax walba oon u wadno ka wasaarad ahaan waxbarashada waxaanu la garab taagannahay dadka deegaanka beer cabdi faarax